والصلاة والسلام على rasuuli الlahi وآliه وصaxbihi أجmaعiin ama bعd
aynu soo faahfaahinay gaalada axkaamteeda iyo waxay ku kala qaybsamaan xadiidkan waxaa wuxuu ku cadyahay saddex ruuxun baa dhiigooda bannaan yahay ruux ruux dilay sayib zinaystay iyo murtad masaa'il badan oo labaatan ku dhow ama dhowr iyo tobanba kor u dhaafi ayaa nabigu uu ku daray sal ly slam muslimiin badanna ay iyaguna muxuu ahay taageereen waxaa meesha ka maqan oo xadiidka uusan sheegin muxaaribkii aayat alxiraaba inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah qutaacu turuq nimanka tuugtee waryaanta ee wadooyinka fadhiya ee muslimiinta khalkhalgeliyey ee moobaylka dafahaya ee gabdhaha dahabka ka furanhaya ee xarta kala fiijinhaya ee odayga luudahaya ka nixinhaya nimanka noocaasa way go'ahayaan awda aayadda ku timidna waxaa raajixa inay tahay takhyiiriya imaamka ama ninka abbaanduulaha qaa'idka ah ee nimanka ku jihaadahaya ama qabiilka meeshaa deganee nimanka iska dhicinhaya ayaa imaamka ah sugi mayno nin qureysheed sugi mayno sugi mayno walaal ashraafoo meesha noo yimaado na xukuma tuulada dadka jooga ee mooryaanta iska dhicinhayaa ka imaam ah markay gacan ku dhigaan inay dilaan oy laayaan iyo inay dil iyo gegid iskugu daraan iyo inay isdhaaf u gooyaan iyo inay tarxiilaan intaba xaq bay u leeyihin laakiin tarxiilku maa yanfac marba hadday wax dileen marba hadday wax dileen tarxiilka maa yanfac tarxiilka loo jeedana waxaa weeye hadda in sidii loo fiijinhayo adduunkaba laga saaray iyo in lagu rido alambaqa lagu rido oo la xabsiyo god dheer intii loo qodiyo xabsi baa jal la dhex dhigahayaa sharkooda ummadda laga xasilaya inna way go'ahayaan marka muxaarimiinta qutaacu turuqu dhiigooda waa bannaan yahay xadiidkuna muusan cadaynin xasriga marka xadiidka ku jiraay xasri xaqiiqia ma ahe waa xasriga idicaayiga la odhan jiray bimacnaa waa xasri khaas ah loo jeedaa mooye waa badan yihiin asbaabta dhiigga ruuxa muslimkaa banneeya sababkaa kow wey sababka labaad ee xadiidku uusan sheegin waxaa ka mid ah alfi'a albaaqiya hadday laba kooxoo muslimiina dagaalamaan ama isku dhacaan oon dhex gallona waryaadahe waa ynin sidee bal u kaadsha xaajadoodii baan fiirinay kooxiblayaa gardaran kooxdana waa laga gardaran yahay qabiil hebel baa xadgudbay qabiilka waa laga gardaran yahay qolihii gardarabaa warjooga hawshan dhiga dhiiggii aad qabteen soo celiya magti bixiya qoryaha qaateen soo celiya iscafiya walaalaatiin wada jooga ma annagaa reer hebel nala xisaabtamahayaan sankay taageen cadligii baa lagu kari waayey sulxigii bay diideen waan iskugu tegaynaa soomaali o dhan baa iskugu tegey beerkaa laga xanshay ilaa ay toobad keenaan xataa tafiya ilaa amri illaah fitnadii u horreysay soomaaliya ka bilaabatay qoyskii bilaabay iyo labadii qoysay ka bilaabatay haddii la odhan lahaa war waxan joojiya oo hawshoodii si islaamia loo dhexgeli lahaa tii qabsoomi weydana budhka la wada saari lahaa iyo burseenta dhibka maba jireenba maydan qaxdeen ilaa jili maydan socoteen iyo latin america laakiin marka dulmigii laisku fiirsaday iyo balaayadii baa mowdku idinka ageeday qaxna ka dhacay alfia albaaqina waa sida xukunkooda bukaad baa loo yaqaanaa ayagona waa la layn xataa tafiya ilaa amri illaah qodobka saddexaad ee xadiidku uusan caddaynin waxaa ka mid a saaxirka ninkay wax sixiraay ee sixirka lagu ogaado waa la dili xaddu saaxiri darbatun bisayf curaafiinta iyo munajimiinta iyo qolyaha aleesha waxeeya kuwa fooxa shida kuwa tusbaxa lula kuwa dhagaxyaanta sii daaya kuwa faaliya faraha boorka la gala iyo dambaska iyo deebta la gala waxaasoo dhanba in sudfe loo qabto laga sifeeyo soomaaliya wey madhabka madhabka xanaabilada wey aimad xanaabila waxay leeyihiin nimanka ayaga caqaa'idka dadkay khalkhalgelinayaan roob baan sugaynaa sanadkan maanta ka kaban maysaan sagaare ka cabi mayso kule maxaa jira xidig hebel baa xidigda la fadhiistay waa lagu kala tegahaya caqiidada ummadduba kharibaya ninkaani qadarta ilahin aaminsanayn iyo rajada oo dhanba bu ku ciyaarhaya waa in adduun kala dhaafay midka asaga caraafka wax sheega ee qeyb baan ka warramay iyo garabdaar baan leeyahay ku haya garabka annagoon ka daaraynaa hebel garabdaar buu leeyahay garabka asna in laga daara wey caraafiinta munajimiinta saxarada waxaaso dhan in la laayo oo la dhaafiyo adduunka madhab xanaabila aad ugu xoog badan oo markana caraafiinta munajimiinta qolyaha faaliya ka hadlayno amaa sixirku saaxirku inuu ka afriya lana dilahayo waa madhabu jumhuur ahlicilmi wey waana daahiru kitaab illaah waana dhaqankii saxaabada cumar baa wareegta soo saaray waa baryey wuxuu ihi muslimiin inay ogeysiis haye an iqtuluu kula saaxirin wa saaxira saaxir kasta iyo habar kastoo saaxirad ah ha la laayo saxaabigu taabici wuxuu aroor baa intaan weerar qaadnay ba waxaan helay buu i saddex habrood oo saxara waan laynay buhi faqatalnaa fii yowmin waaxidin alaaa sawaaxir habruhu muuta sixir lagama waayo waa dhib badan yihiin iyo aleel iyo baktin bay wareejinayaan jundub saxaabigu jundub alkhayr loo yaqaana qiimaha badnaa kuufa isagoo jooga amiirkii meeshaa jooga waliid ibn cutba ibn muxuu ahaay waliid ibn cuqba waliid buu ahaa cuqbatulwaliid baa amiir ka ahaa maalin maalin marka intu soo baxo mid mid saaxir ah oo indha sarcaadka ku fiican qolyihii oo muxuu ahay xamar joogi jiray ceelgaab waa garanaysaan oo kale weeye aw shaacir ee casarkii dadka baabsan jiray ee inta yare lasoo shaqaysta haweenka ka qadan jiray galabkii intay wax isdaba mariyaan kuwa hadda ciidaha meelaha ordsme wax isdaba mariya ee dabbaan ka dhex bixi iyo waxbaan la qim wuxuu ruugahayaa ii sheeg dhalo dhalo jabsanhayaa markaasuu riiq markaasuu cunahaya dab oolhay af gashanhaya ninkaasa marka wuxuu lahaa boqorkaa amiirka meesha kaa boqor mayn amiir buu ahaa nin saaxir ah oo indhasaracaad sameeya oo uu daawo intii kursi loo soo dhola daawan jiray kaasa lagu qosli jiray jundub alkhayr baa arkay wixii nink muxuu samey nin buu qaban seefu madaxa kaga dhufan madaxii halkaa ku dhici ordahaya wuu soo qaaday wuu ka rakibi ninkii waa noolyahay wuu fiiri hal buu soo kaxayn hasha ma arkaysan haa faruurahda buu kala qabanhaya afkaan ka geli xagga dambaan ka baxayaa buu leeyahay sida dadka u muuqata hashibu intuu af ka galo yuu dabadeeda ka baxahaya way yaabeen ruux buu madaxa goynhayaa haddana waa noolyaha ruux buu ordahayaa waxay dha waaba nin musiibo ah oo dadka noolaynhayaba saxaabigu waa fiiriyey ninkan muxuu ahaa hawshunuu sameeyaa baa layidhi berri miyuu soo noqon doonaa haa wuu iska tegey saxaabi markaa hub ma wato gurigiisi buu tegey seef buu soo afaystay uu soo diyaar gaystay uu soo garabku soo gashaday go weyn buu soo hulaabtay dadkii daawanhaya buu isku daray cabaar markuu xisaabtiisii bilaabay ninkii saxaruu acyuna annaasi waistarhabuuhum wa jaauu bisixrin cadiim yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca buu kaga dhigay sixru takyiil buu aayar u soo hulaabtay isagoo meesha badboodahay yuu madaxa qaaday in kaana saadiqan falyuxyi nafsahu buuri hadduu run sheegahayo naftiisa ha nooleeya buuri saacadda laga bilaabo boqorkii iyo amiirkii shacabkii baa kala yaacay waa isku dhex daateen markaasuu lan turaacuu inamaa aratu saaxira buuri lan turaacu cabsi ma jirto deganaanshaha ku dadaala yaan laysku xaarin bu anuu saaxirkan rabay tartiib iska tegey afata'tuuna asixra wa antum tubsu intuu akhribu iska dhaqaaqay jundub alkhayr baa la yihahdaa amiirku waaba xanaaqay ninka maanta aniga halisti geliyey ninka hortayda nin ku dilay hala soo qabto xabsi baa loo taagay jeelka lagu xidhay ninkii jeelkii joogay sajaanka ahaa ee xabsiga maamulhayay baa la yaabay ninka qiimihiisa salaadiisa edabtiisa ilaa mooryaanbu meeshu ku hayay gaankiisbuu meesha ku hayay asagoo ilan kii ahay niman musiibo ah oo xoog lagu hayo oo birjabis ah oo balaayo qabeen ah ayuu meesha ku hayay nin wadaagoo qiimo badan seefta iska tirsanhayo tukanhayo cidna aan dhibaynin nuur hayn buu la kulmay ur maxaad ahay adugu shalay baan saaxir dilayo saasaa la isoo xidhay wuxuu ahlu khayr baat anu ku hayn mahayo meeshan waxaan ku hayaa mooryaane haddaan ku sii daayo ma baxsan kartaa isii daabo madiinaan tagahayaa kadibna amiirka kuufa wax ku dhacda arki doonee uu baxsaday madiinuu tegey soo qabta adiga kaale baa layidhi amiirkii waxaa ley mar hadduu saxaaba dhex tagay ninkaa ma taaban kartid reer madiina mar hadduu gaaro asxaabaa joogta maqaawiir baa fadhida saaxir nin dile baan xidhahaya lagama maqli karo adaa dhimanhaya sidii buu ku baxsaday muhimaddu waxaa weeye suxaabadu waa inay go'aan koonfur maxaa saaxir fadhiya koonfur marki iyo baraawe maxaa saaxir fadhiya iyo qoryooley baay iyo bakool maxaa saaxir joogaa dadkaa waa inay go'aan kii la hubsado waa in ummadda laga sifeeyo dadku waa inay siman yihiin caqiido saliima alloo la caabudhayo qurjaaf iyo wax isdabamarin iyo falfal looma baahno waa in laga sifeeyo sida mooryaanta loola dagaalamaya saddex qodob baan maraynaa qaaticu ariiq baaqi iyo saaxir waxaa ka mid oo la dilahaya ninka u galmooda ninka fuula muxuu ahay xoolaha nool bahiimo nin baa hal u dhigta ama sacbu u dhigta ama sabeen ama ceesaanba ka farcasha waa la dilahaya isagana waa la dili neefkiina waa la raacinhaya isaga waxaa loo dili dembiguu galay neefkana waxaa loo raacin cid sinayna dhaafto ila neefku hadduu iska noolaado sici hebel fuulay weey umbaa lagu hay sacan ma aragtan haa wadaad reer hebel yaa fuulay ceeb aan naga haraynin oo muslimiinta dhex taagan weey waa in la israaciya marka hilibkiisana la cuni maayo cadkiisi iyo cadiintiisa iyo caanihiisa loo dhawaamay neefka asaga waa xaaraam noqday neefkana waa la raacin asagana waa tagahaya axaadiis badan baa macnaha ku timid jamaaca min asalaf saaxina waa qaateen waxaa ka mid a dadka la dilahayo xadiisku uusan sheegin alluuqi اqtlu اfaacila wاlmafcuula bih kuwa iskhaniisa khaniiska iyo la khaniisaba waan dilaynaa soomaaliya waa ku yar tahay xamar jadiid baa xoogooyo laga hijiriyo koonfur muxuu ahaa isheg xamar jajab miyuu ahaa waa dhiloobey almuhim yaa wax yar lagu sheeg sheegi jiray baraawiyo marka waxyar baa lagu sheeg sheegi jiray kismaayo labtirkiyoodu ma fayoobey almuhim dadka noocaasa ma aha inaan qoys weeraraya laakiin gobolihii hawsha ku badnayd baan tilmaamaynaa waxaa weeye kuwaana waa in adduunka la dhaafiyo waa la laynhaya saxaabadu way ku ijmaaceen khilaaf ma laha in khaniiska iyo iyo in khaniisyaha la laynayo laakiin waxay isku khilaafeen qaabkee loo diri abubakar iyo saxaaba waxay dhaheen tii la saaro guri dheer ha laga soo tuuro qowmuluud sidii loo halaaga ha loo halaagay dheheen ilaan qamuluud intii la fujiyey cirka la geeyaa la soo celiyey dhagaxyaanna laga daba keenay wa arsalna calayhim xijaarata min min sijiil marka waxay dhaheen tii guri dheeroo labaatan biyanaa la saaro ha laga soo tuuro muxuu ahaaye gaari dhagaxan laga daba keeno gaari dhagaxan laga daba keeno qole waxay dhaha hawshaawada way culus tahay intaan meel fadhiisinno oon istaajino baan iska roga dhagax ku rogaynaa maca salaama haadaa huwa saxiix ilaa hawsha u fiican weeye isagoo meel taagan yaan gaari iska qallaab ah iska roga soo ma ahayn iska roga dhagaxan soo rarayna waan ku damaynaynaa maca salaama waa ku tegey saasaa loo dilo bay yidhaahdeen muhiimaddu ama seef ha lagu dilo ama ha la rajmiyo ama qalaab iyo iska roge ha lagu roge ama guri ha laga soo tuure waa in ninka adduunka dhaafo meeqaynu maraynaa shanaynu maraynaa lix waxaa ka mida naakixu lmaxaarim maxaarimtiisa ruuxu ka zinaysta waa dil wiil yaroo labaatan jiroo weligii guursan allaha ka dhigo oday weyn allaha ka dhigo habareertii eedadii walaashii gabadhu abtigu u yahay miduu adeerka runka u ahaa maxaarimtiisa nin ka agbaxay waa la dili adduunka la dhaafin waa la dilhayaa dayn ma laha kaasi waxay culammadu ka naqaasheen magaal baa mise waa muslim la dilhayo adiladu waxay daahir ku tahay inuu saa ku gaaloobahayo ninkii maxaarimtiisii ka zinaystaay asagoo dil ku daa ninkii laakiin meher ku sheega inuu gaal yahay asago xadka ku cadda waa inuu kala qaadayna zino oo idabdaraa waa dil sawaun kaana muxsanan aw kaana hayra muxsan waa dil wey asagu laakiin hadduu yidhaha waaban guursaday yaad qabtaa habaryartay yaad qabtaa walaashay eedaday aayaday aabbahay uu ka dhintay ama furay maxaarimtiisa ninkiina waaban qabaa shaadana ku qorta inuu asagu qabo murtad wey asagu ka asaga ah waxaa halisa inay soo galaan dadka yurub iyo galbeed aadahaya nin waxaad arkaysaa walaashay ku wada inay xaaskiisa tahay shaadana ka soo qaatay jiifqaadiga ka wata ku feermaysan labadoodna markhaati ka yihiin sheekh ibri shaabel ay ku feermaysan yihiin hawsha ayada halis wey inuu intaa ku ridoba ninkaasi halis weeye ninkii maxaarimtiisa iyo dadka gayaankiisa aan ahayn yidhaha waan qabaa shahaado iyo makhaatina u samaysta iyo guur iyo caqdi ku sheega inuu gaal yahay sida raajixa awey haddii laakiin uu zinaysto waa la dilhayaa toddobo waxaa kaloo meesha ku jira oo asaguna dil iska leh ummadoo wada socota oo midaysa ninkii kala jebiya ee khilaaf iyo dhib ku abuura asna adduunka la dhaafinhaya man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxidin yuriidu aw waraada an yashuqa casaakum faqtuluuhu kaainan man kaan shariifna allah ka dhige aalu beyti rasuul allah ka dhige madaxa la taabanaya lanna waa mufariq ummadda yaradeen wadanay ayuu kala jebinhaya in yaroon soo yabyabnay oon yaa allah ku yagleelay bu rab intuu kala tuuro kaa marka asagaa la kala tuurahay intuuna kala tuurin isagan adduunka dhaafinayna waxaa ka mid a sideed mise toddoba wey waxaa ka mid a haddaan dowlad islaama baynu lahayn khaliif baan beeca la gallay kii oo beecaysi socoto oo dhammaystirantay baa mid labaad beeca la galay madaxweyne labaad baa la magacaabay oo beeca la galeen reer hebel kan dambe waan dilaynaa idaa buyica likhaliifatayni faqtulu aakhira minhuma xadidka abi saciid fi saxii muslim haddii laba madaxweyne hal mar lala galo beeco ay kala horreeyeen ka horreeye baa imaam ah oo madaxweyne ah kii dambeeyeyna waxaa waye waa shaydaan soo kordhay dagalkaa laga ridahayaa maxaa yahe haddu annagu nagu bilaabahayaa khilaaf markay dheen ansaar mina amiir wa minkum amiir wuxuu uhi cumar muslimiintu wuxuu uhi waa gal hal gal weeye galna laba seefa ma wada galaan buuri amiirku waa seef amiirka labaadna waa seef laba seefood hal gal oo seef lagu talagalay wadageli suuragal maha buuri waa saas saxaabada ma ogolay soomaaliya hal amiir baa ka jira amiirkana muqaawada mujaahidiinta weye inta kale waa in adduunka la dhaafiyo kulligood shariifka faroole selaayan hadda soo ruculeeyey dadwaxmaarkii in iliga jirjiga fadhiya muxuu ahaaye ka fadhiya sheeg jabuuti kii joogay sheega ismaaciil kulli a'imo ma aha shayaadiin wey waa shayaadiin diintaan shuq ku lahayn waa in adduunka la dhaafiyo markaan inta soomaaliya midayno baan gudbayno aan leenahay dhaxtaashan noo dhaxaysa annaga iyo muslimiinta suudaan waa in la dhaafiyo meesha laga qaado waa maxay alxabash axmaarada meesha waa in laga saaro maxaa yeelay muslimiintii muqdisho joogtay iyo kuwa khurduum balaaya u dhexaysa maskan waa in meesha laga bixiyo saasaynu kuwan ilaa ay isku xidhmaan muxuu ahaayey filibiin iyo indunusi iyo raaskamboyn raas caseen ilaa laga wada adeegto oo hal baasaboor lagu maro waa sidaas waa maqsadka iyo ujeedada aanu leenahay laakiin kolba intaan ka gaarnaan goosanayna lax walba la geed bay xadhataa baa lay lax walba la geed bay xadhataa laxdooday neef yarta oo arigii reer bariga oo kale ah meel yar bay qaraf qaraf ka sii hadday lax weyn tahayna dhul weyn bay xaadha markay fadhiisanayso calaa qadri firaashika tatamadad bay carabtu yidhahdaan kulub firaashkaadu intuu dhan yahay baad isfidisaa firaash yar haddii laguu dhigo adoo marti ah waa isduduubi soo maa waa isla ekaysiin bahal weyn baa lagu dhigoo dheer waad iskala bixinaysa lagu meel baad dhigi gacanta meel baad geyn marka waxaa way kulba tabarteenna ayaanu ku soconayna jihaadka ayagu xuduud ma laha laakiin maraaxiil buu leehay muhiim jiddan waa hawsha in la fahmo jihaadka muslimiintu ay ku jiraan ma laha xuduud juqraafiya iyo xuduud sagasbiiko ma laha laakina lahu maraaxil kolba tabarteenna maanta waxaan ka dhagnahay koonfur ayib intaanaan jilcinaynaa kitaabka ilaah ku xukumaynaa kadib waxaan ku daraynaa wax yar awalam yarow anaa na'ti alarda nanqusuhaa min atraafiha baan ku wadaynaa laakiin adoon tabarba haddaad tara meel kasta xabad baan ka bilaabhayaa shax ma aha siyaasadna ma aha tabartadana ma aha waxaan leenahay jihaadka anagu xuduud ma laha waqaatiluum xataa laa takuuna fitnatun baa u xad ah xadkiisu waa halkaas wayakuuna diinu kullu lilah laakiin tabarta annada ayaa waxay keenaysaa inaan marxalad marxalad ka dhigno heerba heer hawsha muhiim jiddan wey wadaadaha laakiin soomaaliyeed in badan oo ka mid a waxay aaminsan yihin jihaadkan inuu xuduud leeyahay juqraafiya bay aaminsan yihiin sida ictisaamkii wadaadaha kale in la halmaasho waxay afuufaan kuwa annaga muxuu ahay mujaahidiinta muqaamadada fiicanna marar badanoo ka mid a siyaasaadkoodu markay hawshan iclaaminhayaan ayagoo saxan mashruucay saxa gudbinhayaan sax u yahay haddana waaqicaada wax badanoo ka mid ah inaad ku qiimayso ayaa la rabaa waxaa iska taagnaata anugu wadankan soomaaliya jumhuuriyadda soomaaliyan soo celinhayaa taagnog intaasaan rabaa inaan xor u noqdo diintayda dalkayga ciddaan anigu xadgudbinna ku xadgudbi maayo hadhow markaan meesha qabanayo somaaliya nabad noqoto waxaan leenahay kenya waddan bay naga qabtaa etoobiya dal bay haysataa laakiin hadda intaad tabar yarta waxaa taagnaata anugu jumhuuriyadda soomaaliya ee la yaqaanee shanta calan ahayd baan rabaa inaan soo celiyo xor aan noqdo dalkayga iyo diintayda dadnimadayda waxaan dulanka wadaha laga qabto gaalada iyo islaamka duniyada jooga ninkaan igu xadgudbin ku xadgudbi maayo intaa taagnow maalinkan tabar yeesho soo maaha waxaan u hadlahayaa bimandiqi lquwaan ku hadli kolba heerkaa taagan tahay muhiim jiddan wey mana aha inaad tarsiikhinayso alxuduud juqraafiya ma tarsiikhinayso ee waxaa weeye tabartadaad ku hadlaysa hadhow yaa kugu qabsan kara waagaana xidkaasaan jihaddana waxaan ku leeyahay dulmiga iga qaad markii soomaaliya la soo celiyo soomaali galbeed oo n f d la soo celiyo matalan etoobiya waxaan leenahay waxaa maqan muslimiin la dulmaa jiro uraaga la yidhaahdo oo la baaba'shay waxaa jira muslimiin lagu xadgudbay oo cafar la yidhaahdo way soconaysaa weligeedba ayaga axmaaradeen muslimiin bay leeyihin kuwaanaan u cilcinhayaa unsur akhaaka daaliman aw madluuman maan la taaganahay qiil aan ku bannaysayii aayadda horkacda markaa la waayi maayo laakiin intaad tabar yar tahay awooddaada ku xisaabtan xanuuj xaggeen marayna hadda waa khadkii baan ka baxay khaliifkii khaliifkii soomayna maraynin dambe ee lala xisaab muxuu ahay la magacaabay kaa in la dilo weeye oo meesha asaga laga saaro sagaalkaas waxaa dheer oo culamada qaarkood ku dalaan qatlu daaci ila albidca ninka ummadda bidcada ugu yeedhahaya ee diintoodii khalkhal gelinaya ee khuraafaadka iyo khusubcadka qaybanhaya in la dilo lifasaadihi laa likufrihi bay culamo badan marahayaan adiluna leeyahay qatlu daaciyati ila albidca almukhaalifati likitaab illahi wa sunati rasuulihi adilo badan bay leedahay minha waxaa ka mid a qitaalu lkhawaariji wa qatluhum waa asal khawaarij waxaa loo laynhayaa calaa madhab aljumhuur inaysan gaalo ahayn laakiin ummaddii bay fasahaadin balaayay qaybin dhiiggii islaamkay bannaysan xoolihii bay dhici fasaad iyo khalkhal iyo burbur bay wadaan gaalla ku jihaadi maayaan oo inay gaal ka dhijiyaan la sugi maayo fi taariikhi alislaami aطawiil laguma hayo khawaarij gaal la dagaalanta lama hayo walaa khawaarij murtadiin la dagaalanta kaafir asli ah walaa kaafir taari ah khawaarij lama dagaalamaan muslimiintun bay la dagaalamaan laakiin nimanka maanta la dulmiye mujaahidiinta caalamka u gargaarahaya ee muslimiinta horkacahay ee namatala ee ashurafa ashurafa alyowm nimankaasaa sharaf iska leh nimanka maanta waxaa lagu dulmiyaa gaal la dagaalamaysa iyo muslim gaal raacay intaa wey ninkii laakiin muslim dhaba waa ka badbaadaa walaal iyo gacal bay ka dhigtaan laakiin nimankay ku jahaadana birtooda ay ku ba'do waxaa weeye ay ku dhunto ku fakato waa ninkii gaal u aqdaama ama u adeega ama gaalba ah matay mise ma ah nabigu khawri waa tilmaamay yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan gaalada waa daayaan muslimiintana waa laayaan kuwii gaalada laynhayey iyo gaal wixii la halmaala u dhiil qaadahayey muslimiintana badbaadinayey yaa lagu hayaa khawaarij wey walghariibu jiddan xalay barnaamijkii laga sii daayay jaziira alitijah almucaakis waa dhegaysanaysa ila tahay waxaa la keenay nin layidhahdo mufakir islaami bala ka dhacday jawdad hebelkaa saciid oday waayelo sabciin siddeetan jira wey boombash cad ah iyo doctor naadir atamiimi baa la keenay khaatimada u dambeysay ummadda maxaad leedahay baa le odayga kale wuxuu yidhi waxaan leeyahay nin waliba oo jihaad aaminsan oo hub wadoo dagaalamhaya waa mushrik waa muxbitu camaluhu waa gaal mushriga camalkiisuna waa fasaaday carabta iyo muslimiinta jihaadka aaminsan ee hubka wada dagaala mushrikiin weeye aakharana naar bay galhayaan camalkoodina waaba hoobtay buui baashu halkaasay maraysa marka kuweenna hadda muxuu ahaye jihaadka bilaa idan socon mahaya leh mara igu qarsay noqon hayaan awliya ilahi bay noqon hayaan baashu halkaasay hawsha u maraysaa idan khawaarij baa u asal ah waxaa kaloo u asal xadiidkii nabigu nin tukan haya buu soo maray markaasuu yihi cumarow abubakarow seefta qaado ninka dil tukan haya seefta cumar abubakar qaatay markuu ninkii dul tegey iyo ninkuu sujuudsan oo rukuucsan subxaan allah ku haya inuu ku dhaco waa ku dhiiran waayo uu iskaga soo noqon naba allagu tukan haya uu sujuudsan yahay seefta iska keen baa le cumar uu qaada seeftu ninka soo deg meeshaa ku jiray tukanay cumar seeftii buu gelib la tul tegay asna waa cabsaday nabi alla waa tukan hayaa seen u dilaa hadisa kuwaa tiri hala daaya ma ah cumar iyo abubakarba waa khaldameen muslimka tukan haya inaan la dilin yaa u sheegay shalay gaalay ahaayeen cumar iyo abubakari yaa baray macallinka bare waayo suubanaha soo ma ah asagaa amray amarka may fuliyaan shalay nin axadka ku baray adoo jaahil ah oo mushrig ah gacanta ku soo qabtay tawxiidka cagta kuu saaray waxaana kaa xaaraana waxaana waa kuu bannaan yahay ku yidhi ee ku baray rasuulku ahaa haddana asagoo macsuumo rasuuloo nabi ah oon waxba iska bedelin yuu ku yidhi midkan adduunkan la dhaafiya wey amarka inaad qaadato ninkaa surka goysay ahayd laakiin saxaabadu iimaankoodii baa sii waayey cuurdaar bayna leeyihin cali baa loo yimid cali baa nabigu yidhi cali ow ninka soo dil adaa dili doona haddaad haleeshaa lay ninka dil lahaa waa adiga waase haddaad gaadhaba ninkii meeluu ka baxay shaydaan miyuu ahaa waaban la waayeyba cali nabi allow ninkin ma hayabu nabi wuxuu ihi waladii nafsu muxamadin biyadihi low qataltumuuhu lakaana awala fitnatin wa aakhiraha ninka haddaad dili lahaydeen ummadayda laba ka mid isma khilaafteen khilaafka iyo burburka ninkii bilaabi lahaa ee saxaaba isku jebin lahaa ee muslim iska horkey ninkaasuu ahaa waa idinka baxsa soo maha khilaafkuna waa iska diyaar bu nab sal slm idan waxaa laga qaatay kullu mufariqin bayna almuslimiin bibidcatin iyo baatil in adduunka la dhaafiyo halkaasay ku jirta muslimiinta hadda midaysana gaale iyo murtidin la dagaalamaya ninkii gooni intuu u booda kala jebiya waa dilaynaa hawsha ayada hawl khatara wey axkaam badanoo marka masaa'il badanoo noocaasa ayaa baabkan gasha waxaa ka mid a axaadiista ee masaa'ilka uu xadiisku us tilmaameen nabigu wuxuu sheegay ninka u caraa ilaa ardi shirki in la dilo idaa abaqa alcabdu ilaa ardi shirki faqad xalla damuhu xadiidkii muslim ay soo saareen iyo sunanku soo saareen ninku hadduu ka cararo muslimiin wanaagsan oon dulmiin waddan gaalana u cararo waa la dilaya wa abaqa ghulaamun lijariirin fadaraba cunuquh faahadahu fadaraba cunuqah haddii dulmi aad ka cararto iyo xadgudub laguu geystay maaha wax laga hadlaayo muslimiin iyo wanaagiyo diinta intaad ka carartay baad gaalo u gashay haddii dhexda lagaa soo qabto waa lagu dili dagalka lagaa ridahaya axkaam badanoo noocaasa ayaa baabka ku jirta oo xadiidku uu soo khulaaseeyey kullina haddii la ururiyo waa loo celin karaa hawsha ayada ah mubtadica ah maanta bidca ugu yidhi ummadda baabi'isa waxaa kow ka ah qolyaha kule jihaadku ma bannaano ilaa biimaamin wa khaliifatin islaamiya bidca ka weyn ma jirto nimanka hawsha ummadda ugu yeerahaya ee baahinaya ee ummadda u horkacahaya haddii tabar loo helo intii la qiimeeyo xaalkooda oo lala niqaasho oo warka loo sheego sutida ha loo qabto xilligan aan marayno ee muslimiintoo dhan ba la ixtilaalay hal wadanoo noofayow oo xor ah ma haysano alimaara alislaamiya fi afghanistan waalimaara alislaamiya fi somaal ayaa xoogu noola dhaqaajinhaya muslimiin la ixtiraay oo la baabiyo oo beerka lagaga fadhiyo yaa waxayna leeyihiin firiqfiriqa ha dhihina ninku ku dhacay oo ku lagday u seexo farba ha dhaqaajin ninku yidhi soo nin musiibaa ma ah waxaan hadda hayna nin halkaa nagu dhagan xamaga oon waa rafanaynaa midaan sharka ka jeexno midaan ciid ku saydno lugtan madaxa kala helno xogogaasaan wadnaa ninka ku yidhi isteexaba ha dhaqaaqin maba jihaadi kartid ummadda maanta halgamaysa ninka ugu yeedhahaya ilaa tarki ljihaad waa tactiiliya ugu yeedhahaya eela waa in imaam la helo haddii kale jihaadku waa baatil ama le jamaaca dacawiya ma jihaadi karto sida wadaadda ay meelo ku soo qoreen manhajna ka dhigteen bacdamaa xujada lagu lala niqaashay ninkii hawshaa ummadda kusii dhacwadaay kii iska qarsada aamusa faraha laga qaadayo ila ninka mubtadica hadduu bidcadiisa qarsanhayo waa ka munaafiqin asara nifaaqahu waxba loo dirsan maayo ayib laakiin markuu baasha nasriyo soo ma aha waa ka munaafiqin aclana nifaaqahu waadhara ummaddaa laga edbin waxaan loo digay lisharihi wa lifasaadihi la likufrihi masaa'il badan oo noocaas ayaa baabkan gala xadiidka macno badan buu xambaarsan yahay khulaasadiisu laa yaxilu ma banaano damu imri'in muslimin إلا بإحدى ثلاث الثيب, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة ومرتد كبريها دنبي وليا مرتد كي لما دي لكره أيا بجرو مرم بك قبو إسلام شيئا يا هؤلاء الزنادقة إسلام ما كفروا رواه البخاري ومسلم هذا بالله توفيق
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر xadiidkii shan iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh waaalih wasalama qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir alliya maalinka dambe axadka rumaynaya ama rumeeyey falyaqul ha yidhaahdo ha ku hadlo khayran shay khayr ah aw liyasmut ama ha iska aamuso waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir ilaahay ruuxuu rumeeyey iyo maalinka dambe qiyaamaha falyukrim ha maamuuso ha sharfo jaarahu dariskiisa waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyukrim ha karaameeyo ha wanaajiyo dayfahu martidiisa rawaahu lbukhaari wa muslim xadiidkani xadiid qiimo badan oo ku saabsan akhlaaqda islaamka iyo waajibaadkii dadka muslimiintaa saaraa qaybo ka mid ah xadiid sharxaya weeye ilaahay rasuulka ninkii rumeeyey iyo maalinka qiyaamada waxaa laga rabaa inuu khayr ku hadlo ama uu iska aamuso man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir xadiidka daahirkiisu waxaad moodaa in ay shardi u tahay iimaankaadu asixidiisu in khayrkana aad ku hadasho xumahana aad ka aamusto laakiin looga jeedo daahirkaasi waxaa loo jeedaa ruuxi iimaan dhaba laga helay waxaa akhlaaqdiisa ka mid a inuu khayrkana ka hadlo sharkana uu ka aamuso waxay la mid tahay adoo yidhi wiilkayga haddaad ku bannaantaoo aan ku dhalay waa inaad warkayga yeesho taasi keeni mayso inaad ka shakisan tahay in adugu aad dhashay ama uu ilmahaadi yahay laamta ku jirta falyaqul liyasmut liyukrim laamulamar baa loo yaqaanaa yasmut ficilka mudaaric ee meesha ku jira miinka in la godana waa la akhriyaa oo waa sida hadda ani ii qoran in la hoos dhigana waa la akhriyaa aw liyasmit miinka la yidhahdo saasaana qiyaasku yahay oo in la kasriya aqyas ah liannahu samatu ficil ka yimaado waa facala facala mudaaricduna yafcilu buu ku yimaada ka daraba yadribu asalku saas weeye in la godo cayntiisu waa dakhiil sida qolyaha sarfiintu ay sheegaan si kastaba noqotee ibnu jinner iskiisoo artaa waa sharxaa kitaabkiisa khasaa'iska iyo almusanaf fii sharxi kitaabi tasriif iyo meelo badan buu ku caddeeyaa marka falyaqul khayran waa la gartay aw liyasmud ama ha iska aamuso sukuut samtigu waa asukuutu can ishayi maca alqudrati calayh shaygii inaad ka aamusto adoo kari kara inaad ka hadasho ood wax ka tidhaahdo ayaa samtiga loo yaqaanaa shayga haddaadan kari karin oo matalan carabkaaga ku xidhanba oo aafaa kaaga dhacday cudur baa kaa galay maba hadli kartaba liaafatin tacallaqat bilisaani wa aalati nutqi marka ayada ah kharas baa layihahdaa samti lama yidhahdo iyo sukuuda ruuxaas waa akhras ama wixii meesha ka dhacay waa kharas haddii carabku uu furan yahay laakiin uu joogjoogsanhayo oo hadalku uu kugu adag yahayna ciyi baa la yidhahdaa hadda samti baa laga hadlay shayga adoo ka hadli kara oo afkaada buuxsan kara oo carabkaada ku cilbixi kara wixii hadduusan khayr ahay inaad ka aamusto ayaa lagaa rabaa waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarahu deriskiisa ha karaameeyo deriska in la maamuuso oo xaquu kugu leh wax ka bana waa xaaraan derisku waa un saddex qaybood ama waa deris muslim ah oo markaasi qaraabo ah marka oo muslim ah xaqii qaraabanimada iyo xaqii islaamnimada iyo xaqii derisnimada ayuu kugu leeyahy saddex xaq buu kugu leeyahay hadduu markaasi ruux muslim ah oo marka aan qaraabo ahayn uu yahay deriskuna laba xaq buu kugu yeelan xaqii islaamnimada iyo xaqii derisnimada uu kugu leeyahay hadduu kaafir yahayna xaqii deriska unbuu kugu leeyahay waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu martidiisa ruux ha karaameeyo martidan karaameyntoodu qaybna waa waajib qaybna waa sunno ruuxa muslimkaee ku soo martiyey saddexda maalmood oo u horaysa inaad marti surto oo waxaad heli karta siiso waa waajib diina oo ku saaran weeye wixii saddexdaa beri ka dambeeyana waa sunno iyo ixsaan weeye asaga martida ana waxaa saaran socotada ah inuusan saddex beri wixii ka dambeeya uusan kugu sii nagaanin oo markaa uusan culays uusan ku saarin haddiise uu markaa meel kale u dhaqaaqo u waayo ha kula sii joogo waxba adugu ha isku dhibin laakiin waajibka ku saaran saddexdan beri u horeysana waa waajib diini ah waa xaquu kugu leeyahay wixii ka dambeeyna waa sunno iyo wanaag iyo khayr weeye darisku asagu xaqiisu nusuus badan baynu wax ka soo tilmaannay waana shay waajiba oo diini ah qur-aankuna meelo badan ayuu arrintaas ku tilmaamay wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana wabidilqurba walyataama walmasaakiin waljaari dilqurba aayaat lxuquuq aayat lxuquuq aayaddii loo yaqaanay deriska in badan baa lagaga hadlay dhaqan carbeed oo xataa mushrikiin alcarab yaqaaneen buuna ahaa in deriska la xormeeyo oon lagu xadgudbin akhlaaqda wan wanaagsan ay ku dadaalhayaan waxaa ka mid ah xaquljaar baa ka mid aha xufaad badanna kutubada ka qoreen alimaamu dahabi kitaab khaas ah ayuu ka leeyahay xuquuquljaar wa aadaab uljiwaar marka aada ha lagu dadaalo haddaad magaalo joogto iyo haddii miyi la joogo iyo haddii tuulo la joogana xaqaasi xaq ku saaran weeye ee ma aha keliya in magaalada lagu darsaa rimiga wada degane beri kala guuraya darisnimada intay wada joogaan waa inay wanaajiyaan tuulooyinku waa sidoo kale ruuxa xataa kula socda waa deris ee saaxibka kula ah ee wasaaxibu biljamb ama ibnu sabiilka kulli xuquuq daris bay leeyihiin iyo xaq kale dheeraa ee saaxibnimadii iyo socotadiiba ah martidu marka maalinka u horeysa iyadu kuu timaado jaa-isaa lagaa rabaa waxaad heli karta waxa ugu qiimo badan baad soo qadimaysa ama u loog ama muxuu ahay hilbo u wadh yacnii salkaad iska maraysaa maalinka u horeeya labada beri ee dambe ku xigtana wixii markaad heli karta mxua iskalifaynin ayaad markaa la imanaysaa wixii saddexdaa beri ka dambeeya waa sunno xaqa asaga ah deriska la karaamaynayo ikraamuljaarkaas waa makhsuus culamada qaarkood siday marahayaano deriska muslimka ee wanaagsan ayaa loo jeedaa derisku hadduu faasiq yahay ama faajir yahay ama mubtadici yahay la karaamayn mahaye waa la ihaanaysan wadaadda halkaa maray culamadu waxay yidhaahdaan la ihaanaysan mahayo muxuu ahay lana muxuu ahay karaamayn mahaye waa laiskugu darahayaa mushakal baa laga dhigi islaamnimadiisa dhankeeda waa laga karaamayn fisqigiisiiyo fujuurkiisiiyo bidcadu ku jiraan waa laga ihaanaysan marka waa laiskugu daribelay caynba cayn baa looga dhigahaya wadaaddana halkaasay mareen nukrimuhu bixasabi islaamihi wa nuhiinuhu bixasabi fujuurihi wa bidcatihi wa fisqihi halkaasay wadaaddana la mareen adu waa caam makhsuus ah ayay culammada qaarkood marahayaan deriska dhibaaga ee dadka dhiba ee dhibka badan baasna aan meesha soo gelaynin culamo badan baa howlahaasi wax ka soo reeba khayrka laftirkiisu mxuu ahaay falyaqul khayran aw liyasmut laysa calaa cumuumihi oo waxbaa laga soo reebi waxaa laga soo reebahayaa haddee khayrkadan awoodi karin kuma saaro fattaquu llaha ma statactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum falyaqul khayran wa calaa qudratika wa istitaacatika taasi muran ma laha shaygii khayrka ahaa mar baaba laguu diidi haddii lagu qasba ka war car juuqdhaa lagu yidhao shay khayr aha lagaa maqla maanta haddii kale shan xabadood isku barbaraa kaa baxaysa ikraah baa kugu dhacay juuqba ma dhihi kartid sharka ku adin baa lagu yidhi daldalan been iyo bakti waa inaad akhrido haddii kale shan isku barbaraa kaa baxaysa haddii meesha ikraah yimaado oo sharka lagugu qasbo ama khayrkii laguu diido waad ka baxda hadee in allaha wadaca can ummatii alkhata'a waannisyaan wama stukrihu calayh marka hawshaasi meesha kuma jirto waa ka baxaysaa waxaa kaloo ka baxaya haddaad ilowdo oo shayga aad hilmaantaba idna laguma haysta ee waxa laga hadlaya waa khayrka aad garanayso xaggana aad awood u leedahay waa inaad ku hadasho dadka wanaagga waa inaad farto xumaha waa inaad ka reebto haddii shayga khayrka ahaa ee alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ahaa waad awoodaa laakiin waad cabsatay ama lagu dilaa ama lagugu gacan qaadaa ama lagugu xadgudbaa dadkana waxaa is leedahay xaqa iyagaa sheegahaya marka iyadaa laftirkeeda waa kaa dhacaya ninka cabsada asagu hawsha waa ka baxaya marka xuquuq badan baa meesha ku jirta xadiidkana waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan weeye waa in lagu dhaqmo muslimiintuna hawshaasi ay ku talagalaan oo ay tixgeliyaan dadkana la baro alxadiidu asaadis cashara can abi hurayrata radia allahu tacaala ana rajulan ninbaa qaala lilnabiyi subanaha wuxuu ku yidhi sal ly wasalam awsini inaba allow ii dardaaran qaala subanu wuxuu ihi laa taqdab ha cadhoonin faradada miraaran sad dhowr goor buu soo ceshay saxaabigu su-aasha nabi allow ii dardaaran nabiguna wuxuu u joogsaday qaala laa taqdab aduguna ha cadhoonin rawaahu albukhaari caradu maxaa yeelay dhib badan bay keentaa saxaabiga waagi dambe markii layidhi nabiga hawsha waaga kuu dardaarmay ka waran wuxuu yidhi dib baan u dhuuxayoo waxaan ogaaday suubanuhu intuu ku soo ceshay ahayd ha cadhoonin ha cadhoonin nabigu ku celceliyey dib baan u fiiriyeyoo sharkoo dhan baa cadhaday ku jirtaa buuri dad cadhooto wax badan baa ku dhaafahaya miisaankii baa kaa dhumhaya waxaad doonaysay baad wada gaadhaynin sawaabka ku toosi maysid hanfadaad noqonaysaa waad kacsantahay dhiggaa kugu karsan mar laakiin haddaad degan tahay wax badan baa laga yaabaa inaad markaasi aad ku hagaagtood ku toosto laa taqdab ha cadhoonin rawaahu albukhaari carada laga hadlayo waxaa weeye wax muxuu ah rabbi aan kuu qadarin oo ku dhaafayna ha ka cadhoonin xadgudub ruuxuu kugu sameeyey lafahaada iyo shakhsiyeenna waxba ha ka cadhoonin haddii aad cadhooto laftirkeedu waa inaad cafidaa lagaa raba waidaa maa qadibuu hum yakfiruun waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas nabig wuxu sal ly slam ninkii caraqar iyo isagoo awoodahaya awoodi kara inuu argost ninbaa kugu xadgudbay waxaad awooddaa inaad beerkay baacaga ku dhufato inaad kala jebiso waarkiisaba inaad meel kaga soo hadho ilaah dartii baad iskaga daysay nabig wuxuu uhi maalinka qiyaamo dadkoo fadhiya ayaa dhexdooda lagaaga yeedhahaya hebel hebel soo istaag markaasaa bilad sharafeed iyo maamuusid iyo karaamayn iyo sharaf baa lagu siin waxaana lagu odhan gabdhaha xorlaciinta ah midaa doonta ka qaado intaa doontana kala bax yacni carada laga hadlaayo waa xuquuqdooda shakhsiga ah wixii kugu xadgudba waa inaadan iskaga dulqaadato iska cafido hadduusan ahayn ninku nin kaala baxay jid oo baqyi iyo xadgudubkiisu uu zaa'id noqday oo faasiq faajir ah oo ku dhayalsanhaya oo ku bahdilhaya oo ku qashinsanhaya oo ku daraabahaya oo ku quursanhaya uu yahay kaasi waa in la jilciyo waaladiina idaa asaabahum albaqyu hum yantasiruun haddii kale waa lagugu xadgudba laakiin ruuxa muslimka ee markuu gu gafay ee shaqo hawshan ka dhiganin yaa laga hadlaya inaad iska cafido odan ka cadhoonin cadhada iyaga kuqosay shakhsiyan baa laga hadlay mooyeen diinta waa in loo cadhoodo diintii baa lagu xadgudbay ilaahay baa lacayay subxaanahu wa tacaala subanhii baa la caayay xaqi baa lagu tumanhayaa gaaladii baa la ammaanay muslimiintii baa la dulaysan balaayo kale afuf ruuxa hadduu diinta ku xadgudbo waa inaad sidii nin waala u shaqaysaba sidii ruux waala dhaqanta lagaa doonaya abu cabdiraxmaan asulami asxaabu rasuulilah wuxuu hi maa kaanuu mutaxasiqiin walaa mutamaawitiin saxaabadu niman xirxiran oo kuma daarahay daari maysan ahayn buur niman ismiskiimiyo indhaha isdaba dhigo oo ku habaarina maysan ahayn buur laakiin marka diintooda lagu xadgudbo ama islaamka wax laga sheego daarad xamaaliiqu acyunuhum kaanahum majaaniin buur diinta marka wax laga sheego indhaha intay wareegaan ay kullaadaan baad moodiga inay waalan yihiinba say u dhaqmahayaan nin waalan sidii buu kuu darday oo kuu jejabin oo wax u laynhaya laakiin inta hore ee asaga lafihiisa iska miskiin aan dhib badnayn iska dabacsan saxaabi kale wuxuu yihi faidaa kaanat alxaqaa'iqu kaanuu hum arijaal masaakiin bay iska ahaayeen oo iska gabyo oo qamiisy macawisad jaxjaxan wato oo ula bakorado oo jajaban wato oo faraha cillaanka cirada xalay marsadeen uu kaga yaallo oo iska allowsahala laakiin markay ishuu dhiigtee waxqabad iyo raganimo iyo gaalaha lala xisaabtamo loo baahdo kaanuu hum rijaal bur ayaa ku soo hari jiray safka yacni ma aha inaad moogtay maantanu injiim daba taagnaatadu murqaha kuusto oo muxuuah feedhuhu laba kula ekaado waxbana aadan qaban karinba waxaad tari kartaba uusan jirin iimaanka iyo dadnimada kugu jirtaa wax tarta oo ciidanta mooyeen feedho weynankaada waxba loo tari maayo marka saxaabada iyagoo sidaa ah idaa kaanat alxaqaa'iq waxaa la qabto diintaa loo gargaaro allaha loo nusreeyo kaanuu hum rijaal saasaa ruuxa laga doonaya axaadiistaasoo dhan waxaa soo saaray alimaam albukhaari fii aladab almufrad waa inay kusoo marraan filahaya marka waxaa laga hadlayay nabigu saasuu ah dhaqankiisu caaisha marka la weydiiyey nebi maxamed dhaqankiisii khuluqiisii ka warrama fii saxi albukhaari kaana khuluquhu alqur'aan muxuu ahaa nabigu axad bini aadama oo lafihiisa ku xadgudba wuxuu doonay ha ka sheegee uu iska cafin jiray mid baa soo istaagay nabi allow khaa'in baa ta maanaa khaain ahaa ana igu filanta orad iska tag haddaan khaain ahay ana ii daran tahay orad iska tag waad gaalowday iyo balaayaa kugu dhacday nabigu maadaama lafiisa lagu xadgudbay faruu ka qaadahaya mid baa intuu istaagay buu nabi allow waxay sheegahayaan markaad ummadda la joogtana inaad xumaanta ka reebto jaanis markaad ka heshana aad xaabiso nabi maxamed masaasa yidhaahdeen anigay ii daranta hor iska tagbo mid baa yidhi waxaada qaybinayso cadaalad kamaadan samayna waad eexatay maadan garsoorin icdil fa inaka lam tacdil laqad khibta wa khasirta in lam acdil nabi wuxuu yihi waad hoogtay waa halaagsanta daan waana cadliba aana ku soconin waaba ku dhammaatay ora iska khaalid baa xanaaq nabi allow qoorta aan qaad iska daa cumar baa seeflaba nabi allow kan aan adduunka dhaafiy iska daa haddii nabiga lafihiisa si kastoo loogu xadgudbo waa iska dayn jiray ilaa an tuntahaka xurmatu min xurumaat illaah idaa mar haddii diinta ilaahay iyo sharciga iyo diinta lagu xadgudbo axad nabiga hor istaagi kara ama ka shafiica qaadi kara ama qaban kara ma jiro saasaa laga rabaa laakiin cagsi bay hadda maanta noqoto ninkii maanta qoyskiisii iyo isaga lafihiisii iyo reerkiisii iyo asaga wax laga sheego intuu xanaaqo oo xulmaridiyuhu buuxsamaan oo indhaha caddeeyo oo afka abuur ka sii daayo yuu bangaanu ka ordahayaa hadduusan ku dilinba uusan kaa shaqayninba laakiin haddii diinta lagu tunto oo ilaahay lagu ciyaaro oo shareecadiisa lagu tunto oo wax kasta la sheego oo gaalnimo iyo kufri lagu aqdaanto diiri mahaya mana danqanayo mana danqanayo cagsigii weeye waa saa ina u shaqaynaysaa iska noqotay marka laa taqdab caradu waa shay khariisi oo abiici ummadda bini aadamka iyo bashar ku abuuran ee waxaa laga hadlayaa waa wax kugu iman kara waa xishoodka iyo yaxyax iyo khajalkay lamid tahay waa abiica khariisiya ee wuxuu nabigu ka hadlay waxaa weeye yaan lagu dhaqaaqin hawsheedii markaad carooto inaad aarbosato ood ninkan kala tuurto ood edab u yeesho ood madaxa kale jibsaa ku qaban xagga alle eegoo faraha ka qaad allaahuma inay diinta ilaahay iyo sharciga lagu xadgudbahaya mooye marka xadiidku meesha loo qaata dhanka loo fasira waa dhanka xuquuqdaada shakhsigaa iyo xadgudubka adiga aan ku dhaafsanayn ama wixii adigu aad mas-uul ka tahay ah laakiin diintaada iyo iimaankaada iyo sharciga wixii ku saabsan waxaa weye hawshaasi waa in laga dhiidhiyo waxaan laga qabtaa la doonahaya ruuxa muslimka ah afar xaalo hadduu ka badbaado shaydaan waa ka badbaadi bay salafku odhan jireen naftaada haddaad haran karto cinda alghadab wa cinda alshahwa wa cinda alraqbati waalrahba afartaa xaalo naftada adaad ka adkaan karto ood sida sharciga ku maamuli karto waad guulaysata shaydaanna waad ka adkaata cinda alraqba markaad xoogahan guriga ku gale wax doonayso qiilkaa doontaad ku bannaysan waxbaad doonaysaa war gabadhan waxaa lagu yihi ma fiicina iska daa maxaa yeelay qoys xun bay ka dhalatay iyaduna waa liidataa maya waa doonaysaa may waxaa dhici karta inay aabbaheed xun yahay oo reerkooda xun yahay oo laakiin iyadoo ay ahlu khayr tahay maxaa yeelay aazar bi ibraahim buu dhalay halkaasaa la soo istaagi abu jahal ba cikrimuu dhalay halkaasa la maraysa yacni dan baad leedahay markaad waxa doonaysay damaaci uu ku galo hunguri xalquun arrimo jidiin markay yimaadaan iyo carro dhaq intaasoo qiilba la soo boodi oo doonaad wax ku bannaysato waxa u dhi waxan waa ribe ka fogow culammadu soo ma jiraan axad banneeyo oo waxaan fasaxay soo ma jiro soo masala khilaafiya ma aha dan baad leedahay moogta raqba hunguri baa ku galay jidiinkii baa ku dhaqdhaqaaqahay marka ayada ah nafta waa inaad hanato waxa bannaan keliya aad ku toosiso nafta markaa inaad xakamayso waa adag tahay shaydaan ruuxii ka badbaada markuu wax doonayo shaydaanna ka badbaada markuu cabsado cinda arahba waad cabsatay markaad cabsato waxyaaba badan badardari gaalnimaad dhihi waa bannaan tahay qawaaniintii iyo dawaaqiiddii iyo kursiyadii iyo dasaatiirtii in la qaato baad bannayni leanna waad cabsatay dadkana u sheegi maysa inaad cabsatay jihaadka waxaa dhihi waa xaaraan sharcina mala maxaa yeelay risaasta iyo baashan liifkaa ku dhibahayo kuma fiicna ula ayada marka haddaad tirahdo wuxuu waa xaq iyo waa diin waxaad ka baqin laha soo dhaqaaq waa yahay imagu safka hore war anagu fadhiid baaha waan cabsaday laakiin wuxuu waa xaq inaad dhahdo waa kugu adkaanaysa haddii cabsi ay ku gasho caqligaadi ma dhammaystiro kaamil ma tihid iraadadaadii oo dhammaystiran ku shaqayn maysid waad il duufi cabsibaana daqdi waxaa ku saaran alkhawf warahba marka cabsi kastoo ku saaran waa inaad miisaanka sharciga aadan ka leexan ood ku istaagto wixii xaqa waa xaq quuluu lilmuxsini muxsin wa ilmusii musii nabi allow maxaan samaynaa waxaad samaysaan fitan baa nabigu iman buul waa layskhilaafi dagaallaa iman waa laysku xadgudbi nabi allow maxaa xal ah xalku waxaa weeye nin walba wixii ku sheega ninka muxsinkee wanaagsan waa wanaagsan tahay intaaba ha laydin gooyo ninka liita waa liidataa balaayatahay faajir kaba cad dhaha markaad laakiin mujrimka tirahda mumin muwaxida weeye oo qiimo badan wadaadka qiimaha badnaa ee ahlu khayrka aad tirahda waa mujrim takfiiri oo khaarijio dhigicab ah fadhiidkii shaydaankana aad tirada muxuu ahaaye waa ahlu khayr tacaqul iyo caqli iyo xikmad iyo deganaan iyo miisaan iyo tawaasun baa ku dheehan howlihiisa nin miisaan oo rasina weeye kan muxuu yahay waa nin qaysh ku jiro fudud oo buubuubahaya balambaal iyo qardaas weeye mutahawir yani waxay nibasaasu iska noqonayaa man malaka nafsahu cinda alhadab cinda alraqba wa malaka nafsahu cinda alrahba waxaa kuu soo haray cinda ashahwa shahwadu ay dhib badan tahay markay shahwo ku hayso hawshaadu waa halis wey ayadaa un baa kuu cad khamradii iyo zinadii iyo beentii wixi o dhan baa kuu cad leannu danaad ka leedahay cinda alqadab cadhadu waa sidoo kale afartaa xaala haddaad iska xakamayso ood miisaanka sharciga ku hagaagto shadha waa ka badbaadaysa tii u darrayday cadhada ahayd ayuu nabigu saxaabiga kala hadlay cadhadu marba waxay ku geynaysaa inaadan hebel dib dambe u salaamin waxba yar buu kugu yidhi waa isku dhacdeen shakhsiyadada wax ka sheega wax yar intaad cafirinma ninka aniga hadda ilafa gaadhay ee wasiirtaydii iyo facaydii iyo abtirkaygii higaadiyey dib dambe aimo waaweyn baa ku khaldamay imaam maalik raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa maxamed bn isxaaq ayaa xoogu duray nasabkiisa inuu yahay nin carab oo dhalad oo asbuxii u sheegtaa maalig buu laakiin ansaabta anaa ka aqaanee sheegatow ku yahay reerka kamuusa dhalanayn buu waa walaa'an mawaalidii la xoreeyey ee qoyska addoommahay lahaayeen ka farcamay weeye maalig maalig waa xanaaqi shalay ka noqotay ibnu isxaaq wuxuu uhi waa dajaalu min adajaajila maxamed bn isxaaq bn yasaar wuxuu ihi saaxib almaghaazi waa nin imaamu jabal ah calaa kalaamin fii muxuu ahaayey qabuuli xadiidihi ayib inuu xasan iyo xadiidkiisaana raajixa haddaan cillo kale ku imanin ninka wuxuu ihi waa dajaal min adajaajila dajaalu min adajaajila wuxuu ihi hishaam bin camaar miyuu ardaygii maalik dajaaloo la jamcinhayo oo dajaajila lagu jamcinhayo maalinkaasaan maqlay bu lanna hawsha way ku soo baxday hawl khatara wey jamaca dajaal inuu dajaajilo yahay maalinkaasaan bartay buur yani ruuxu marka wax laga sheego ama xanaaqu cadhoodo way la antaraaraysa meel xun bay kula gaarhaysa marka waa in la isxakamay qabataan la doonaya bal inay kula gaadho gaalnimaa laga yaaba jabalata bnu ahyam alkhasaani nin odhan jiray oo muluku khasaan ahaan jiray ayaa islaamay mulugtii reer sham ee usuul carabiya ka soo jeetay markuu islaamay ayuu soo xajiyey wahaajara wa aslama madiinuu yimid fii khilaafati cumar madiinuu ka xajiyey makuu tegey acmaasha xajkoo la gudanayo maka la joogo yaa isagoo soco nin boqoroo la yaqaana waa ahaa laakiin waa islaamay ayaa mid ordayo dabdabla maradii macawusta kaga istaagay macawustii baa ka dhacday ninkii boqorka ahaa cawradiisii baa muuqatay waa xanaaqay oo kiibuu dhurbaaxu farbi meel dhigay sanku jebiyey dhurbaaxdu ku dhuftay nin xoog badan buu ahaa sankii markuu jebiyey baa cumar baa dee khaliifa waxaa la yidhi alqisaas waxaa boqor hebelow kaalay waa lagu qisaasay maxaa jira sanka ana lagu jebin hayaa ma ninka aniga macawista igaga istaagay ee dadka dhexdiisa igu qaawiyaan dhurbaaxay ayaa lai qisaasahaya haaq dhurbaaxa kugu waajibtay ama waa yahay inta adugu macawista kaga istaagto marada ka rib aysan ka ahayn markaad ka ribda kadib usoo diyaargo dhurbaaxada weynee san ku jabin lahay uba cararayba fatanasara wuu gaaloobay wa maata calaa daalik gabayaadhaa dheer buu soo tirin jiray oo culayskii uu la kulmay iyo kufriga iyo gaalnimada xumaanteeda iyo in taladii cumar inuu qaato ay fiicaan lahayd ayuu in badan ka soo gebiyey yani waxaa weye cadhadu meelay ku gaadhsiinaysa hebel inaadan salaamin inaadan cid danba ku darsanin adoo wadaadoo sanka ku socdo adduunka lagaa yaqaana iyo kuyaryare ku helaya markaasay hadalka kugu dhuujin hayaan ama si fiican oo maamuuska kugula hadli mahayaan bikbaba dhihiba meel kastaba ayaad ku rugi marka waa inaad radido ood meel kastaba ku cadhsato waxaa saxnaad bay ku dhisan tahay maaha miisaan marka waa in la kala saara alkhlaasu lildiin wاlkhlaasu liلdawaati wاlashkhaas alkhlaasu wاsidqu lilanfusi wاdawaat iyo ikhlaaska ilaah iyo diinkiisa waa in la kala saaro ayb hawshaasi muhiim jiddan wey caradu marka meelo xun bay kula gaadhi maanay hadday taabteen ha maanay saa igi yidhahdeen wuxuu ku dhacaa waa la arki doonaa marka xanaaqu waa inuu ku xakameeyo sidii ugaaskiintii laba wiil laga dilay buu xanaaqa reer hebel buui waxaan gelahayaa afartan waaberi baan weerarhayaa labaatan iyo ko waaberi markuu reerka weeraray iyo ciidankiis yaa reerka wax ka taagan la waayey eber mid fiiga iyo mid dulo ka dhigay war laba nin baa lagaa dilay ba labada nin ama magtoodii qaba ama qisaaso laakiin uma dhan afartan waaberi in la weeraro oo kun ciidan ama laba kun lagu galo reer dhan bay ahaayeen way baaba'een fiktaal adduunyada hadda qoys kasta mil- magaalo kasta nin baa qoyska ka dhisaad ku arkaysa waagaas soo fiigeen yani caradu waa in la xakameeyo marka nabigu sal wuxuu ugu celcelinayo waa shar kulligii cadhay ka timaada cara aan miisaanayn meesheedana aan dhicin sharcigan aan loo eegin wax kastay baabi'isa gaalnimay kuula geli fisqibay kuula geli ayib saxaabada aad yuhuud bay u necbaayeen usayd ibni xudayr iyo saxaabi kale nabigu nabi allow yuhuuddu haweenkooda markay dhiigga qabaan waxba lama cunaan lama seexdaan ma- ma soo dhoweeyaan annagu maxaan samaynaa nabi wuxuu yihi gabadha markay dhiig qabto halala seexdo bimacnaa guriga halala joogo waxa lala cuno waa ruux caadi oo muslima weeye laakiin yaan loo galmoonin xinaba allo anagu yuhuud ku xumaynayna ma u galmoonna waarkeedaba ma u galmoonaaba dhintan yuhuud ku xumayno nabi wuu xanaaqay nabi sal slam yacni inaad yuhuud necab tahay ood ku xumaynayso u geli maysa moogta waxaan bannaanayn yacni xadhadu inuu xuduuddada leedahay kadib markay labadii saxaabi kaceen ay sii cabar dhaqaaqeen yaa caanaha diyaa nabiga loo keenay saxaaba waxay dhaheen waxaan u qaadanay usayd iyo saxaabika nabiga inuu u cadhooday uusan la hadlaynin inta muddo uu ciqaabi doono caanihii marka la keenay wuxuu ihi ha loo yeedho usayd iyo saxaabiga kale wuu u yeedha caanihi wax ka cabeen markaasaan ogaanay nabigu inuusan waxba u qabin yani nabigu ereygu dhibsaday laakiin ayagu dii jacayl bay ka ahayd iyo yuhuud in lagu xumeeyo oo gaala la kala go'o nabigu marka waa cafiyey yani marka cadhada waa in la xakameeyo wadaadaha anagii waaweynaa ee soomaaliya niman ashaabliyaa ilahay ku salliday annagaa reerka culummo ka ah annagaa wadaada ka ah waxaan dhahno waa inuu socdo yidhaahdeen shabaab waxay yidhahdaan fadhiidyaa tihiine wixii masale diineed ama fiqiyada taleed keentaan ee wanaaga waan qaadayn laakiin arrimaha jihaadka iyo siyaasadda iyo axmara iska dhicinta iyo amisum in lala looltumo meel la saaro waxba laydinka weydiin maayo maxaa yeelay qurabaad ku tihiin mashruucaani koytaa ku tihiin hawshan kuma fiicnidiin dhowr koor baa jihaad laydiin daayo dad hubka waa naga dhigteenba oo maxaa jira kii waxaa naga dhigteen muxuu ahaayey araraad naga dhigteen kii saliid baad naga dhigteen sheekh xasan baa intaan xoogu ururinay buu intii cabdiqaasin oo la galay haye oo dubay ka dhaco muxuu ahaayey dowladda cabdiqaasin ku wareejiyey maxaakiintii baan soo yabay midna waxba idii dhiibnay shariifka baa axmaaro oo la galay iyo malin zanaawi haye qolya absabaan xoogu u yabyabno ururinay waxay oola galeen daawud axmaar iyo inay ilay iyo waxay oola galeen iyo malin zanaawi kursi cad baa lagu fadhiisiiyey intii mid gududa dhiig loogu fadhiistay oo dhicir gududan ah kursigaa kursi shaydaan wey malisana waa aragteen kursi dhiigoo gududan buu ku fadhiistaa markuu soomaalida la xisaabtamayo dadka u yimaadana kursi gududan buu ku fadhiisiya ma firi- ee, kursi cad ma fadhiise kursigaa gududan ee asagu uu ku fadhiyo iyo midka cadi ibraahim dheer uu ku fadhiisiyey toban nin baa ku soo fadhiisata xisaab bay baasha ku dhisan tahay ma aha wax lagu dhigayo kursigu bilaash bilaash ma aha rag baa soo diyaarinhaya calanka laguu dhiibi muxuu ahaay kuusha qoorta laguu gelin waraaqda aad wax ku feermin kulli waa laga soo baaraandegay wax abaysan baa laguu dhiibahay yuhuud waa arkaysa waa dhoweyd safiirka dhanaan mara muxuu ahay turkiya yay kursi gaaban u dhigeen koodina mid dheer bay ku fadhiisiiyeen wuxuu waa xisaabo xisaabo socoto wey soomaalida kulli isdhiibayso o dhan kursi cad buu ku fadhiisiiyaa mid gudan oo dhicir gudana asagaa ku fadhiista malisana wuxuu leeyay bimacnaa dhiigga aan waday iyo wiilashii axmaareen dhammeeyey iyo nimanka tigree dhammaaday nabadanay keeneen macnuhu waa saas dhallinyaradiinni iyo mulaygii iyo curdaankii axmaarada ah ama xabashada ah ama tigreega ayn dhammeeyey een soomaali ku baaba'shay nabadan aan ku dhaliyo wey waa ka iyagoo toobadkeenoo taa'ibeen ay calanka cad wataan anna aan kursiga guudan ugu fadhiyo baashu macnay xambaarsan tahay bimacnaa waxaan uga jeedaa wadaadihii marka la yidhi howlahan kuma fiicinidiine raalli ahaada wixii kale aan ka wada shaqayno shalay ka noqotay puntland somalilan nairobilan muxuu ahaay yurublan meel kastaba raddi iyo weerar aan geed lagu soo gabanin oon miisaanayn oon cadaalad ku dhisnayn oon xataa xog xaqiiqia aan ku dhisnayn baa la sii daayay say u socotay ictan waxay dhan waaban ka baxnayba khadka jihaadka waarkiisaba laa yajuusu ljihaadu he ilaa biidni imaamin walaa tajuusu lijamaacatin walaa yajuusu lijamaacatin dacawiyatin an tuclina aljihaada walaa an tuqiima alxuduuda waaba ka daroo dibi dhalba wixii labaatan sano jadiidya aan ku haysanay iyo maarikiintii madkhaliinta aan ku haysanay bay wadaadihii soo daba fadhiisteen oy weliba manhaj ku qoreen la yaabsa ma lahoo carabtii ka waaweyned ay ku xidhnaayeen xooguhu timirta laga qaadan jiray ee mashaariicda laga keenahayey ayaaba layidhi manaahijta dhan bedela manhajka dhan ee carruurtan wax ku bartaan waa in la bedelo maxaa yeelay ilmaha yarka haddii lagu tarbiyeyo tawxiid iyo alwalaa walbaraa iyo caqiide iyo hadhow wuxuu qaan gaaray asagoo qarxaay marka waa in manhaj mamsuukha oo sakaraada oo baaba'ay lagu tarbiyeyo su hadhow u noqdo naannaab ciyaal xaafa u noqdo iyagaa manhaajti bedele naannaabyasay u soo baxaan marka jabaacadii dhannaydee soomaaliya masaakiinteed warkeedba joojiba nafsa shay wey marka waxaan uga jeedaa xanaaqu inuu kula kalax taga ma aha caradu waxay keenaysaa balaayo badan bay keentaa marka faradada miraaran dhowr gurbuu su-aasha soo celiyay saxaabiga nabi allow ii dardaaran laa taqdab bimacnaa caradu waa kugu imanaysaa xadkeedii iyo weygeedii yaysan kula garan mari hadday cara ku qabato daawooyin dhowr ah ayuu nabigu sheegay sal slam daawada koowaad waa inaad shaydaanka iska naarto kamaa fi saxiix acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim ilaa asaga ku afuufahayee sidiisa wadaadkii la yidhi muxuu aha shaydaanka iska naar nabigu saasu ku yidhina hadhiin muxua miyaan waalanahay odhanin acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim waxaad kaloo haddaad taagan tahay waad fadhiisan xadiid kalaasna ku yimid xasana adoo taagan haddii aad xanaaqdo ee durba inaad gacan qaado oo wax kaa soo baxaa sahlane fadhiga balbood adoo fadhiya haddii lagaa xanaajiyana dhacdiisoo seexaba hadkiiba ka baxba ma fadhidaa seexaba waarkeedaba waxaa kaloo nabigu daawo ka dhigay inaad weysaysato weysadu ila naar waxay qaboojisaa dembigay baabi'isaa waxa kushiday waa dembi iyo shaydaanku afuufayo wey markaad weyse miliq isku siiso waad qaboobaysaa balaayada dhan baa kaa degi inaad weysaysato inaad shaydaanka iska naarto inaad fadhiisato in haddii aadaad fadhida inaad seexato haddii aad hadlaysa inaad aamusto daawooyinkaaba subanaha ayaa tilmaamay aamuska labtirkiisu xadiid baa ku yimid lakin dacfi yar ayaa lagu sheegaa inta kale laakiin way sugan tahay kolba xaaladda aad ku sugan tahay ead ku xanaaqday bedel khadkaana gal marka ayada ah isbedel baa imanaya alxadiidu asaabic cashar can abi yaclى shadaad bni aws can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيh ali wasalam qaala ina allaha kataba alإxsaana calى kuli shay faida qatltum faaxsinu اlqitlata waida dabaxtum faaxsinu اdibxata wlyuxida axadukum shafratahu walyurix dabiixatahu rawahu muslim can abi yacla min aimati shaam saxaabi jooga qiimo badan weeyo shaam ku dhintay konton iyo sideedii meelka ahayd hijradu ku dhintay nin aad u qiimo badan oo caalima oo faqiih ayuu ahaa min aclami saxaabati ashaamiyiin ayaa lagu tiriya asagii cubaada la tatansiiya saxaabi sahlan ma ahayn shadaad ibni awsin can rasuulilah sal slam qaala ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kataba kataba hadday sunnada ku timaado iyo hadday ku timaado kitaabka ilaahay qur'aanka ah inta badan haaliban calaa ra'yi اljumhuur min alusuuliyiina walfuqaha walmutakalimiin waxay ku sheegeen inay farad faa'iidayso kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum kutiba calaykum asiyaam kitaaban mawquutan kutiba iyo kataba haddaad maqasho ay farada wa alzama calaykum weeye ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kataba alixsaana ixsaanku ilaahay waajib yeelay samafalka iyo wanaagga in la sameeyo calaa kulli shay ay ilaa kulli shay calaa bimacnaa fii weeye iyo bimacnaa ilaa weeye labadaaba waa la sheegaa kataba alixsaana fii kulli shay shay kastoo samaynayso sida u wanaagsan inaad ka samayso ee diinku ogol yahay baa la waajib yeelay ixsaanka hadda laga hadlaayeena ixsaankii aynu ku soo marray xadiiduliimaan waa ka duwan yahay ixsaanku hadda waxaa loo jeedaa si kasta oo sharcigu ogol yahay teeda u wanaagsan ka samee ilaa kulli shay ama fii kulli shay shay kasta a soo galay ilaahay subxaana wa tacala asagoo ixsaan kaagama baahno alla meesha waa ka baxay haniyun can ilcaalamiin laakiin alla waxaa ka soo haroo dhanba ixsaan bay kaaga baahan yihiin malaa'igta u sarraysee malaa'igtu ixsaan bay kaa rabtaa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa bihi banuu aadam malaa'igtu qashinka iyo wasakda iyo shirka iyo waxa urhayo gudaafadka ma ogolo waa inaad isnadiifiso oodan kankamin oodan shiirin ood isu habayso muslimiinti baa ku dhibsan malaigtuna waa ku dhibsanaysa jinkii baa kuu yimid hadduu muslim yahay ixsaan buu kugu leeyahay iyo wanaag iyo inaadan ku xadgudbin hadduu gaal yahay xaqaad gaadhsiinoo dacwadan ku gudan ixsaanuu kugu leeyahay wey insaanka intiisa kale ama waa muslim walaalkaa ah ama waa kaafir kaafirka waajibka laguu sheegay baad ka gudan muslimkana xaquu kugula habaadsiin fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan inta dambe waa tafsiilkii qaacidadu waa ina allaha kataba alixsaana calى kuli shayin waa qaacida kuliya lishariica alislaamiya waxaan dambe waa furuuc iyo tafaasiish faidaa qataltum hadaad wax dilaysaan soo maaha faaxsinuu wanaajiya alqitlata qaabka wax u dilaysaan waa ismu lhay-a waxaad odhan jirteen weeye kayfiyaة اlqatli wanaajiya هذا بالله توفيق